maamulka adhuusamareeb ee caasimada galmudug oo kaashanaya wasaaradda howlaha guud ee galmudug ayaa bilaabay howlgal lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah islamarkaana lagu furayo kanaalada biyo xireenka si looga hortago dhibaatooyin ka dhasha daadadka roobka gudoomiye ku-xigeenka adhuusamareeb cabdisamed salaad aadan ayaa ka warbixiyey ujeedka howlgalka burburinta dhismayaasha sharci darrada ah waxaana uu bulshada ka codsaday in ay la shaqeeyaan hagaajinta wadooyinka waxaan iska kaashanaynaa annagoo ah maamulka caasimadda wasaaradda howlaha guud ee galmudug laamaha amniga dhammaantood sidii saaka aan hore uga hadalnay kanaalada ama marinada biyaha waxaan rabnaa shaqadooda way socotaa hadda laba berii socotaa waana dhammaystiri doonnaa haddii ilaaha idmo maalmahan magaaladan ku dhex jiri doonnaa kabacdi waxaan tegi doonnaa biyoxirka iyo galdhoobaale ilaa qoqob meelaha oo kanaalada biyuhu magaalada uga yimaadaan wayna socon doontaa shaqadaanu waxaan rabaa bulshada caasimadda anaa ugu baaqo qof walba karaankiisa iyo miisaankiisa inuu shaqadan ku garab istaago waa isla aragnay magaaladan roobabkii yimid biyoxireenadii soo jabsaday dhibaatada iyadoo roobka ilaahay aan ka baryana uu yahay haddana saamaynta ay yeesheen waxaasoo dhanna waxaan uga hortegi karnaa inaan tala midaysan inta ka yeelanno aan wax tiro badan oo dan shaksi leeyahay ay u dunto si loo hagaajiyo danta caamka ah dee wax badanaa dadkaanu dowladla'aan ku deganayeen meelo badan dowladla'aan ku dhisneed intii hore ilaahay hanagu anfaco waxaan rabaa danta guud inaan wax isaga ogaanno inaan bannayno kana wada shaqayno iskana kaashanno gudoomiyaha dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed oo kormeeray goobaha laga wado howlgalka ayaa sheegay in la furayo wadooyinka xihan waxaana uu bulshada dhuusamareeb ku amray inay hogaansamaan amarka maamulka waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno shaqadan way soconaysaa waa say u bilaabatay waddo kasta waa la furayaa biyo xireen kastana waa la furayaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan isku dayaynaa inaan badbaadinno ummadda dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan dadka ganacsatada iyo odayaasha iyo dadka waxbarashada ka shaqeeya iyo ardayda iyo gabdhaha iyo maamulka intiisa kaleba waxaan rabnaa inayna garab istaagaan dad yar wax ma qaban karaan laakiin bulshadu markay isku xidhan tahay wax walba waa la qaban karaa waxaan kaloo rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto maanta oo ay tahay bishu lix abriil laga bilaabo dhul aan sharci ahayn oo aan sabroloog loo haysan fasaxna waaxda dhulka iyo howlaha guud ee caasimadda aan fasax looga haysan lama dhisan karo ama magaalada dhexdeeda ha ahaado ama magaalada bannaankeeda ha ahaado